kulamo ay qaybaha kala duwan ee bulshada xubad waaqi ay ku taageerayeen shirka nabadeynta ee dhowaan la filayo inay uu ka furmo howrsho ayna soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa lagu qabtay degmada cubadwaaq kulankan ayaa waxaa kasoo qaybgeli maamulka degmada cubadwaaq bulshada qaybaheeda kala duwan sida odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada iyo culummada waxaana si isku mid ah ay usoo dhoweeyeen shirka nabadeynta ka degma ahaan iyo ka bulsho ahaan iyo ka maamul ahaanna runtii markii horena nabaddu dee meel fog bay nooga taallay oo mar walba diyaar baan u ahay in nabadgelyo la helo inaan anagu kala nabad galno in bulshooyinka daafahana ay kala nabad galaan si gooniya waxaan aada u soo dhoweynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo shirka dib u heshisiinta ee beelaha walaalaha ee labada degmoo la sheegay ee xeraale iyo caabud waaqa oo runtii colaado soo noqnoqday ay dhex mareen lagu xalinahayo ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa annaguna ka rajaynaynaa inay noqoto shirka ugu dambeeyey oo nabadgelyo keliya looga wada hadlahayo xal waar looga gaaraan rajayna hadduu ilaa yidhaahdo ka degma ahaan iyo ka bulshahaan waxaa nagala rabaa waxaa weeye inaynu niyad wanaagsan marka koowaad ku taageerno marka labaadna cid walbo annaga ka mid annaga naga mida ama haween ha noqoto ama odayaal dhaqan ha noqoto ama dhalinyaro ha noqotee ee shirkaas lagu daro ama shirkaa ka qayb qaadan doonta ama bannaanka ka joogi doontaba inaynu gacmo wada jira niyad samaan leh aan muujinno in colaadaas la xaliyana soona gabagabeeya hadduu ilaahay yidhaahdo ummadda isugu timid meesha iyo inta ka maqan oo arrinkaasi huseeyana nolol bay u tahay nolol bay u tahay aakhare iyo adduunba nolol bay u tahay wax aakharadana ku suuban adduunyadana ku suuban cid ka dhexdaa waa ama munaafaq ama waa gaal ama waa munaafaq
nabadaynta bulshada walaalaha ee dariska ah ee deegaanada xeraale iyo caabud waa u dhexeeya ku dagaalamay godogshoodiina la dhigay degmada deegaanka hurshe waxaan soo dhowaynayaa anoo ku hadlaya afka dhallinyarada guud ee galmudug iyo kan deegaanada waqooyiga galmudugba nabaddaas iyo shaqadaas quruxda badan oo ay qabatay isku soo dubariday wasaaradda arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee galmudug oo wakti iyo juhdi iyo enerjiba gelisay inay bulshada isu keento